أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أma baعdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawo aayadda kontan iyo saddexaad ee suuraة الأncaam ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi wakadalika fatannaa bacضahm bbacd wakadalika kaagaas oo kale fidnayntaa aan fidnaynay ummadihii hore oon imtixaannay kaagaas oo kale ayaanu fatannaa aan jarribnay oon imtixaannay bacdahum qaarkood bibacdin baan ku imtixaannay qaar kale liyaquuluu si ay u dhahaan haa-ulaa'i kuwan miyaa manna allaahu alla uu galladaystay calayhim iyaga korkooda min beyninaa innaga dhexdeenna xaal ay yihiin alayse allaahu alla miyounan ahayn biaclama ku og yacnii mid og oo ku ogaal badan bishaakiriina kuwa shukriyo sidaa miyaanu alla subxaanahu watacaala uunan ahayn aayaddii aayaddan kasoo horreysay waxay ku saabsanayd mushrikiinta kuwoodii odayaalka ahaa inay nebiga sal l slam ay ku yidhaahdeen haddii aada rabto inaad nala hadasho oo aan warkaaga aan markaa dhagaysanno haddaad rabto kuwan oo ducafada oo taagta daran bilaal iyo ragga lamidka ah majliska ka eri oo ka buri arrintaa marka in nabiga laga yidhi walaa tatrudi aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajha laba siba in loogu sheegay oo si nebiga lagaba reebay inuu sameeyo sidaas inuu eriyo si kalena ay tahay marka maa calayka min xisaabihim min shayin wamaa min xisaabika calayhim min shayin mar kalena suuratulkahfina iska dhaaf inaad burisee naftaadaba iyaga ku ag xabis ayaa la yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi dadkan maadaama marka kuwana ay isbidayaan is isla sarreeyaan oo isleeyihiin idinkaa odayaal ahoo wax walba idinkaa marka ka sarreeya oo ay is siinayaan hodan waxa ay haystaanoo xoolo iyo iyo weji ah ayay ku imti ayay ku imtixaanan yihiin kuwa sidaas u ay xaalkooda kuwo kalena waa kuwa ay yasayaan oy hoos u dhigayaan oy u arkaan inay ka liitaan marka alla wuxuu leeyahay aayaddaani dadku waaba shanigu waaba sidaasba dadku waa isku imtixaannay ninka waxhaystana waxaa lagu imtixaanay midka faqiirka ah faqiirkuna kan waxhaystuu ku imtixaanan yahay kan caafimaadka qaba waa imtixaanan yahay oo wuxuu ku imtixaanan yahay midka jiran kan jiranna wuxuu ku imtixaanan yahay midka caafimaadka qabo oo sida aayatulfurqaan ba alla uu ku yidhi wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun qaarkiin qaarka kale ayaanu waxaanu uga dhignay oon uga yeelnay imtixaan aayaddaa marka waxaa laysku booriyey marka ma sabraysaan oo imtixaankaas kuwo ku guuleysanayo ku sabra ma noqonaysaan marka aayaddan marka sidaas uu rabbi halkan macnahaas oo kale ayaa aayaddan ay leedahay marka alla wuxuu leeyahay wakadalika kaagaas oo kale ishaaradu marka waxay u laabanaysaa wakadalika yani dalika bimacnaa alfatnu aw ilfutuunu yacni fitnaynta ummadihii hore sidaan u fidnaynay ayaanu qaarkood qaarka kale kuwaana ugu fidnaynayna marka ishaaradu waxay u laabanaysaa ay u noqonaysaa shay maskaxda ku jiro oo macno ahaan marka joogo oo lasoo tilmaamay walaa tadrudi aladiina yadcuuna rabbahum taana laga fahmaa maadaama dad in wax la eriyo rabo oo ayagu isweynaysiinaayo iyo kuwo layska weynaysiinayo dadku ay noqdeen oo kuwaa marka ayagu kuwaana ay qinaha iyo hodantinimadooda ay iskula ay weyn yihiin kuwan kalena ay ku fiirinayaan il oo liidnaan ah maadaama aynan waxba haysanin marka alla wuxuuba leeyahay arrintaani dadku inay ay kala duwanaadaan mid walbaana kan kale uu ku imtixaanaado waa sida aanba qadarnay wakadalika kaagaas oo fidnaynta ummadihii hore aanu fidnaynay fidnayn lamid ah yaanu fatanaa aan jarribnay oon imtixaannay bacdahum qaarkood baan imtixaannay bibacdin baan ku imtixaannay qaarka kale liyaquuluu si ay u yidhaahdaan oo ay u dhahaan haa-ulaa'i kuwa waxaa dhahaya marka kuwa waxhaysto ee ayagu maalka iyo wejiga isbidaaya adduunyada dhexdeeda liyaquuluu si ay u yidhaahdaan ahaa-ulaa'i kuwan miyaa manallaahu alla ou galladaystay oo u nicmeeyey calayhim korkooda oo biliimaani ugu nicmeeyey oo ayagu marka waxay malaynayaan maal iyo jaahaas bis inay wax walba ku dhisan yihiin marka waxay leeyihin hadduu wax diintu hadday dhab tahay iyo iimaanka kuwaan muxuu u siinayaa annagii ka fiicnayn muxuu muxuu noo sii waaye waa midda suurat laxqaaf oo ku jirto kaleo low kaana khayran maa sabaquunaa ilayhi hadday diinkaanu ou khayr yahay kuwaan maba nooga hormareenay dheheen laakiin bani aadamka waxa uu wax ku fiirinaayo ma ahan xaqiiqda wax kalaa jiraan marka liyaquuluu si ay u dhahaan oy u yidhaahdaan ahaa-ulaa'i kuwaan miyaa manallaahu alla ou galladaystay calayhim iyaga korkooda min beyninaa dhexdeenna xaal ay yihiin yacni annaga kuwan miyaa nalaga doortay oo nalaga xushay ayb oo sidaas waay marka ayb alayse allaahu alla wuxuu yidhi alayse allaahu alla miyounan ahaanin waabayhay waay macnaa istifhaamku waa istifhaam taqriiri ah istifhaamka taqriirigana waxaa loogu talagalay xamlu lmukhaaabi calaa an yuqira fayaquula balaa qofkan lala waramaayo ayaa waxaa lagu xambaarayaa inuu qirto oo uu haa yidhaahdo inta badanna waxaa loo isticmaalaa waxaan la isku diidanayn oo qofka mutakalimka iyo midka ha kan hadlaya iyo kan lala hadlaayaba waxay isla ogol yihiin waayo marka alayse allaahu maahan su-aal in laga rabo oo laleeyahay sidan ma oga oo waa la ogeysiinayaa iyo maahan waa istifhaamku istifhaam taqriiri ah alayse allaahu alla miyounan ahaanin biaclama ku og bishaakiriina kuwa markaa yacni shukriyo rabbi mid ku ogaal badan oo ku cilmi badan oo aada u og miyounan ahayn kuwa shukriyo bishaakiriina marka da bacda ba-daani leysada iyo maada ka bacdi la geliyo khabarka leysada iyo maada iyo ba-da la geliyo layse allaahu biaclamada ba-da markaa yacni ku jirto waa iska tawkiid macno marka yacni tawkiid isnaadka khabariga ah ayaa lagu adkeeyaa marka hadda kan waa isnaad khabari ah oo fii xaalati salbi ah oo nafyi baa ilaa ku jiree ba-daani marka kaasaa lagu adkeynayaa marka alayse allaahu alla miyounan ahaanin biaclama ku ogaal badan bishaakiriina kuwa shukriyo oo yacni rabbi ku shukriya alla miyounan ahayn kan og meeshaan marka alimaamu طabari abu jacfar wuxuu ka bixiyey macnaha alayse allaahu biaclama bishaakiriin wuxuu yihi ana aclamu alla wuxuu leeyahay ana aclamu anaa ku ogaal badan biman kaana min khalqii shaakiran khalqigayga dadka ka mid ah kuwooda shukriyo kan shukrinayo oo nicmatii ku shukrinayo anaa ku og anaa og minman huwa lahaa kaafirun baan ka ogahay midka nicmadeeda ku gaaloobayo ayb qofkii marka nicmadeyda ku shukriyo fa minii calaa man manantu calayhi minhum bilhidaayati jazaau shukrihi iyaaya calaa nicmatii wa ayb kii marka aan nicmo iyo wax siiyo oo aan markaa yacnii aan nicmo ugu nicmeeyo markaa dee shukri shukriga uu ku shukrinayo abaalmarintiisa xaggayga uu ka helaa ayb oo aniga xaggayga kan yacni midka waa shukrinayana nicmada ina ay yani xaggaygay uga imaaneysaa watakdiilii man khadaltu minhum calaa sabiili rashaadi cuquubatu kufraanihi kan aniga aan ka hoojiyo oo aan yacni hanuunka jidkiisa aan ka hoojiyana waa ciqaab gaalnimadiisa ka dhalatay uu leeyahay nacam oo aniga uu igu kufriyey nicmadeydana uu igu kufriyey ee arrintu ma ahan laa liqina alghaniyi haniga waxhaysashadiisana ma aha minhum walaa lifaqri lfaqiiri faqriga faqiirka faqrigiisana ma aha lianna hawaabka iyo ciqaabka waxaa lagu ma'mutaa waa acmaal qofka uu la imaanayo alayse allaahu alla miyounan ahaanin kan fariisa dheh fariisa dheh oo banaanka tag alayse allaahu alla miyownan ahaanin biaclama ku ogaal ku og ama ogaal badan bishaakiriina kuwa shukriyo waidaa jaa-aka aladiina yu'minuuna biaayaatina faqul salaamun calaykum waidaa haddii jaa-aka uu kuu yimaado aladiina kuwa yu'minuuna rumaynayaan biaayaatinaa aayaadkeenna kuwa rumaynaya hadday kuu imaadaan faqul dheh salaamun nabadgeliya calaykum korkiina allah yeelo ha ahaato kataba rabbukum rabbigiin wuxuu qoray calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda wuxuu ku qoray oo isu isa saaray oo isku waajibiyey alraxmata naxariis annahu ayuu isku qoray ana alxaala washa'na xaalka iyo sha'nigu man inuu yahay man qofkii camila sameeyo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay suu-an xumaan qofkii xumi qofkii la yimaado bijahaalatin mutalabisan xaal uu ku dheehan yahay bijahaalatin ogaan la-aan xaal uu ku dheehan yahay iyo jahli uma markaa dabadeed taaba noqday oo alla usoo laabtay min bacdihi yacnii xumaantaa gadaasheeda uu la yimid noqday oo alla usoo noqday wa aslaxa hagaajiyey fa annahu alleh gafuurun ku dhaafid badan waayo raxiimun oo naxariis naxari yacni naxariis badan marka fa annahu gafuurun raxiim falahu wuxuu leeyahay gufraanu ullaahi dembi dhaafka alluu leeyahay waay macnuhu ayb aayaddan sababu nusuulkeeda laba macnoba waa lagu sheegay sababka koowaad waxa uu yahay qoladan waxa aayaddu ay ka warramaysa isti'naaf maahano waxay ka warramaya qoladii hore yacni qoladii horeay ku xiran tahay oo kuwa uu alla ree ka reebay aladi aladiina naha llaahu nabiyahu can dardihim kuwii nebiga laga reebay inuu eriyo dadkii wan wanaagsanaaya mu'miniinta ahaa ayay aayaddu ka warramaysaayoo waxaa la leeyahay hadday kuu soo galaan waxaad uga hortagtaa duco aada u ducaynaysid oo salaamun calaykum aada leedahay oo naxariista rabbi iyo towbada aa u sheegaysid iskaba dhaaf inaad erisid sabab nusuulka waxaa kaloo la yidhaahdaa labaad waxa uu yahay qolo nebiga u timid oo su-aal weydiisay oo dunuub ay galeen oo waaweyn oo markaa yacnii wax ka weydiinaya rasuulka sal alla ly slam aayaddan baa soo degtay marka si aan looga quusinin naxariista alle yacni waxaa la leeyahay si walboo dembi weyn u gashaan towbada waa xal idiin furan labadaas sababood baa marka ay mufasiriintu tilmaamaan waidaa haddii jaa-aka uu kuu yimaado aladiina kuwii hadday kuu yimaadaan yu'minuuna rumaynayo biaayaatina aayaadkeenna kuwa rumaynayo oo aayaadkeenna kuwa rumaysan hadday kuu yimaadaan faqul dheh salaamun calaykum salaamun ay amanatullaahi nabadgelyada alleh oo uu idinka idin nabadgeliya calaykum korkiina ha ahaato marka salaamunta waa mubtado waayo calaykumna waa khabar nakiro maadaama uu yahay musawiq waxaa u noqonaya ducada salaamun nabadgelye calaykum korkiina ha ahaato dushiina allah yeelo ayb kataba rabbukum rabbigiin wuxuu qoray calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda uu ku qoray yani wuxuu isaga isku waajib yeelayoo cidi aanay ku waajibinin waay alraxmata naxariis buu rabbi nafsadiisa korkeeda uu ku qorayoo uu ku waajibiyey inuu u naxariisto khalqiga midka naxariista mudan annahu man camila jumladaani marka alraxmata ayaa laga bedelaa macnuhu marka wuxuu noqonayaa kataba rabbukum rabbigiin wuxuu qoray calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda uu ku qoray alraxmata naxariis annahu ana alxaala washa'na ayuu qoray alle xaalka iyo sha'nigu inuu yahay man qofkii camila sameeyo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay suu-an xumi qofkii sameeyo bijahaalatin xaal ou jahli ku dheehan yahay jahaaladan marka hadda lagama wado waxaan inay xun yihiin ma yaqaano ma laga wado waayo qofka haddii waxa inayba qaldan yihiinba aanu aqoonin loomaba haysa loomaba qabanayo ee bijahaalatintaani waxay tahay wixii waa og yahay inay xun ay xun yihiin haddana waa sameynaya qof walba oo macsi ku dhex jirana waa jaahil xaaladda uu macsida ku jiro jahli buu ku sugan yahay cadamada rabbi iyo weynaanta rabbi ayaa ka ayuu ka indha saaban yahay xataa hadduu rabbi hore u yaqaanay markaan uu macsida ku jiro ilaahay cadamadiisaa ka qarsoonaanaysa oo xaqa qadrihi hadduu weyneynayo waxaas maba sameeyeenba ayb suuratu nisaa-na waa kusoo marnay oo inama tawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna suu'a bijahaala ayb uma markaa dabadeed taaba soo noqday min bacdihi xumidaa ka gadaale soo noqday oo towbad keenay oo towba la yimid wa aslaxa hagaajiyey xaalkiisa wixii uu xumeeyeyna hagaajiyey fa annahu gafuurun raxiim xarafkan marka waxaa ku jiro laba qira'a ku jirto laba qiraa'o fa innahu gafuurun raxiim iyo fa annahu gafuurun raxiim haddii marka fa innahu gafuurun raxiim iyada markaa la yidhaahdo waa iska markaa yacni iska istinaaf waayo ayb oo markaa de innadu waxunbay waxbay adkeynaysaa mantaasina jawaabay u noqonayn ayb oo shardiyada ah faanahu gafuurun raxiim haddii la akriyo oo markaa yacni la kordhigo hamzada la kordhigana waana sida ibnu caamir iyo caasim iyo yacquub ay akriyeene icraabteedu marka sidee noqonaa ishkaal baa imaanayo icraabteedu marka waxay noqonaysaa fa annahu gafuurun raxiim annadan iyo waxa ka dambeeyo masder ayaa laga soo xarira laga dhalaalina masderkaas baa mubtada noqonayo khabar baa loo soo qadaraa marka fa an lianna annada min waxaa ka annadu waa xarfu nasbin yani xarfu tawkiidin wa masderin aan ujeedaa xarfu tawkiidin wa masderin masderka marka meeshan laga soo xarirayo ama mubtadow noqona ama khabarow noqonaya kii maqanaa markaas loo soo raadina ayaa loo qadaraya marka macnuhu wuxuu noqonayaa fa annahu gafuurun raxiim falahu qofkaas waxaa u sugnaaday gufraanullaahi lahu dembi dhaafidii alle uu u dembi dhaafayey ayuu leeyahay waxaa kaloo bannaan inaad mubtadaha aada yacni qadarto tan aada khabar ka dhigto oo markaa muxuu noqonayaa fa amruhu ninkaa shani amarkiisa iyo shanigiisu gufraanullaahi tacaala ilaahay dembi dhaafkiisa waay lahu uu dembi dhaafo waay marka maxay noqonaya jumladuna maxay dhacaysaa jumladan ama mubtado soo qadar ama khabar qadar jumladan ismiyada waxay dhacaysaa man camila minkum suu-an haddii manta shardiyo laga dhigana jawaabtii jawaabu shardi bay noqone haddii aan shardiyo laga dhigin manta ee laga dhiga mawsuulana ee mawsuulkaa ayaa loo lagu khabrayaa mawsuulku maxaa yeeley mawsuulkaa mubtadow noqonayaa khabar buu u baahanaa khabarkaas ayaa marka fa annahu gafuurun raxiim jumladeeda khabarkaas marka siladaas ayaa marka khabar loogaga dhigaa ayb sidaas marka waa sida ugu fiican in marka aayadda loo tawjiihiyo qaar waxaa jira dhahaya faanahu gafuurun raxiim waa bedel annada hore ayaana laga bedelaa ayay leeyihiin ilaahay nafsadiisa raxmad ayuu ayuu ku qoray yani nafsadiisa korkeeda annahu man camila buu ku qoray faanahu gafuurun raxiimun uu ku qoray sidaa in la yidhaah oo markaa bedel laga dhiga baqawina bedelkaabuu ishaaray laakiin dacfi baa ku jira bedel in la icraabo lianna maxaa yeeley xarfu cadafaa la socdo fa-daan la socoto xarfu cadafaa la socdo ibnu naxaas isaga meeshaan waham ayaa ku dhacayo wuxuu icraabay fa annahu gafuurun raxiim wuxuu yihi waa macduufatun calaa annada hore ayaa lagu cadfayo yii meeshaa marka waxaa kasoo baxaayo haddii faanahu lagu cadfo annada hore waxaa ka soo baxayo mantaasi inay jawaab weyso hadday mawsuulo tahayna khabar inay weyso wakilaahumaa qabiix labadaba marka waa fool xun tahay naam saa darteed marka faanada in cadaf la icraabo waa laga fiican yahay aadaa looga fiican yahay weliba bal waaba qalad xugmiyeenba qaarkood culimada qaarkood aayaddii marka macnaha aayaddan ku jirana waxa uu yahay naxariista rabbi cidda ka qadaysa un inay tahay de qof aan wanaag iyo waxba rabin oo shaqaawo u qoran tahay waayo naxariista alle iyo carada naxariistaa qaalib noqotay oo ka adkaatay naxariista rabbi baa ka hormartay caradiisa qofka markaa de ilaah rabbigaa naxariista badan agtiisa shaqi ka noqday oo naxariistaas wax ka waayey waa qof aada iyo aada u nasiib daran waayo wax weynna ay ka qaldan yihiin ilaahan ka magan galna kuwaas inuu naga yeelo waayo rabbi wuxuu tilmaamay kuwa naxariistiisaba ka quusanayo ulaa-ika ya-isuu min raxmatii ayuu yidhi aayadda kaleo suuratu lacraafna waa ka alla yidhi waraxmatii wasicat kula shayin fasaaktubuhaa liladiina yataquuna wayu'tuuna الzakaata wاladiina hum biaayaatina yu'minuun dembigiina inuu xal leeyahay oo si kastau u weynaado qofka ilaahay u towbad keeno daacad ay ka tahay rabbi dembi dhaafid badan ayuu helayaa qofkaasi ayb wakadalika nufasilu laayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin wakadalika kaagaas oo kale caddayntaas aan caddaynay umamkii hore aan xaqa u caddaynay kaagaas oo kale ayaan nufasilu uaan u kala dhigdhigaynaa alaayaati aayadihii baan u kala dhigdhigaynaa sidaas oo kale walitastabiina inay yacni caddaato sabiilu lmujrimiina kuwa mujrimiintae dembaabay jidkooda inuu caddaado ayaanu u kala dhigdhigaynaa aayadaha aayaddan iyadoo sidan u gaaban haddana macaanideeda aad buu u xeel dheer yahay macna xeel dheer baa aayaddan ku jiro waxaa laga soo hadlay marka dad isqoom qoom iyagu markaa yacnii wanaagga aan rabin oo risaaladii aan maqlaynin oo nebigii ku madax adeygayo haddana loo caqli celinayo caqligoodu uunan soo noqonaynin marka alle kuwan maxaa looga sheekeynayaa qur-aanka ilaahay maxaa dadkan xunxun looga hadlayaa macnaha ku jira aayaddu ay tilmaamaysaa marka wakadalika kaagaas oo kale tafsiilkaas oo kale ayaanu nufasilu u kala dhigdhigaynaa alaayaati aayadaha aanu u kala bixbixinaynaa walitastabiina inuu caddaado sabiilulmujrimiina kuwa mujrimiintaee dembaabay jidkooda inuu caddaado ayaanu fasalna alaayaati u kala dhigdhignay marka walitastabiinadan laamkan laamu tacliil waaye wuxuu ku tacalluqay an mudmara ah oo isaga gadaashiisa tastabiinadan nasbinayso hadhow marka xagguu ku tacalluqayaa fasalnaada fasalnaa ayaa loo soo qadarayaa ku tacalluqayaa nufasilida horaana tusayso xarafkan marka quraa'du waxay u aqriyeen labo yacni saddex qiraa'a ku jirta xarafkan walitastabiina sabiilulmujrimiina waa qiraa'o inta la aqriyo sabiiluna la godo faacil laga dhigo ayb ta'dana markaas ay noqoto taa-u ta'niif ta-dii taaniidka la gelinayo watastabiinadan waa sabiil jidkii ayaa muanath ah oo maadaama faacilku uu sidaas yahay muanath uu yahay macnaahaan ta- ayaa la geliyey ficilkii marka ayb sida aa u dhehaysidba taquumu hindun saa u tiraahdidoo kale marka sidaa la yidhaahna tastabiina waa ficil oo laazim ah waayo mutacadi ma aha mafcuul uma baahna walitastabiina sabiilulmujrimiina mujrimiin jidkoodu inuu caddaado bis mafcuul uma baahna qiraaada marka ibnu kathiir iyo yani iyo abu camar iyo xafs can caasim ayaa saa akriyey qiraa'o kale naafic keliya akriyayo isaga wuxuu leeyahay walitastabiina sabiila almujrimiin laamka waa kordhiga haddii la kordhigana macnuhu wuxuu noqonayaa ta'du waxay noqonaya taa-ulkhitaab oo mudaarica geli jirtay walitastabiina inaad caddaysato anta adiga sabiila almujrimiina mujrimiinta jidkooda inuu kuu caddaado adiga inaad caddaysato adiga ood caddayso marka walitastabiina faacilaa ku jiro muqadar ah waajib lxadfi ah sabiila almujrimiinana mafcuulu bihi bay noqoneen waa mutacadi markaas calaa qiraa'ati naafic qiraa'ada saddexaad xarafkan waxaa la akriyey waliyastabiina sabiilu lmujrimiin ta'dii baa yani waliyastabiina sabiilu lmujrimiin marka maxay noqonaysaa ya-dii baa marka yacni ya-du tadkiiray tuse sabiilu marka waa iska faacil laakiin lafdigaa la fiiriyey yacni sabiilka ayaa wuxuu noqdaa marna muanath waa ku imaadaa mudakarna waa ku imaadaa yudakar wa yuanath isaga calaa qiraa'ati marka a'imadan kale waa xamze iyo kisaa-iye waliyastabiina sabiilulmujrimiina markay aqrinayaan laazimay ka dhigeen ficilka ya-duna waa ya-dii qaa'ibka geli jirtay mudaarica mudakarka sabiiluna waa faacilkii marka sabiilna bay ula dhaqmeen mudakernimo ayay ula dhaqmeen watadkiiruhuna luqatu bani tami luqatu bani tamiim waaye naam ayb qur-aankuna waa ku yimid laftiisa iyadoo marka yani sidan oo kale marka yani sabiilka marna la ta'niifinaayo marna tadkiir laga dhigaayo labada marka qur-aanku waa ku wada yimid macnaha aayadda marka iyo qiraa'aadka aayadda ku jiro sidaas waaye amaa tawjiiha aayadda laba meel ayaa aayadda laga baar laga yacni tawjiihiyaa meel waxay tahay maxaa loogu gaar yeelay waxaa la caddaynayo sabiilu lmujrimiin aawe sabiilu saalixiin maxaa loo dhihi waayo yacni mujrimiinta jidkooda inuu caddaado oo dadka wanaagsan jidkooda inuu caddaado ma la raba miya laba jawaab ayaa marka mufasiriintu uga hadleen meeshaan mid waxa uu yahay walitastabiina sabiilu lmujrimiin mujrimiinta jidkooda marka la sheego ou caddaado ee kan kasoo horjeeda waayo midka wanaagsan waana la fahma oo waxaa la yidhaha wabididdiha tatabayanu lashyaau ashyaadu waxay ku caddaataa didkeeda haddii lagu yidhaha habeenkii waa madoo waa madoow yahay habeenka maalintu inay iftiimayso waa fahmaysa uma in lagu sheego uma baahni wej tawjiih waa sidaas oo min baab waxaa weeyaan halaa la sheegay halka kale waa looga kaaftoomayaayo oo min baabi saraabiila taqiikum ulxara ilaahay markaa de dharka ou na siiyey mid qabowga naga celiyey mid kuleylka naga celiyey labadaba waa na siiyey soo maaha kulaylkii keliyaa la sheegay qabowgii lama sheegin waa iskaga jiraa meesha waa min baabi saraabiila taqiikum lxara ayb marka imaa marka inayba kan iskaga caddahay iyo imaa inay min hada albaab ay tahay labadaas baa iyadana marka jawaabu jawaabtu ay tahay meesha kale laga baarayaa waxay tahay dadka xunxun jidkooda in la ogaado oo la barto faa-iidada laga helayo maxay tahay ahmiyadda ay leedahay sna ahmiyadda ay leedahayna waa maxaa alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa alfawaa-id ayuu aayaddan uga hadlay tafsiirkeeda wuxuuna ka bixiyey khulaaso aada u fiican wuxuu yidhi waannaasu fii hada lmowdici arbacu firaqin dadka bo meeshaan afar qaybood waayuu yihi dadka meeshaan man istabaana lahu sabiilu lmu'miniin qof jidka mu'miniinta u cad yahay iyo wa sabiilu lmujrimiin iyo mujrimiinta jidkooda mushrikiintana waa yaqaan jidkooda mu'miniintana jidkooda waa yaqaanaa cala tafsiili buuna u yaqaanaa si tafsiil ah cilman wa camalan cilmi iyo camal labadaba cilmi ahaanna waa u yaqaanaa camal ahaanna waa u garana wa haa ulaa'i wuxuu yihi kuwaani aclamu lkhalqi waa khalqiga kuwa ugu cilmiga badan kuwan yani kufrigiina haddaad taqaano iyo meelaha uu soo gelaayo iyo siduu u dhaqmaayo iimaankiina aada taqaano calaa wajhi tafsiil aada u taqaano qofkaas marka aclamu lkhalqi kuwaas waa wuxuuna sheegay saxaabadu inay sidaan ahaayeen noocan waayo ayagu waxay soo mareen jaahiliyo iyo gaalnimo badankood saasay soo mareen islaamkiibaa haddana nebigiibaa u yimid oo islaamkii baray de nebiga sala allahu calayhi wasalam qof islaam uga aqoon og oo ka barid badan cidda uu nebigu baro islaamka uu baro haddii ilaahay tawfiiq la doono de cid kaloo cilmi ay u raadinaysaa maba jirtaba marka nebigiina islaamnimadii bay ka barteen ee jaahiliye iyo shirki iyo kufrina horeyba u yaqaaneenba waxay kusoo noolaayeen muddo oo cumrigooda ka mida bay ahayd saa darteed marka aclamu lkhalqi saxaabada waay saxaabada nebiga waay sal l slam walidalika waxaa yani cumar radia allahu canhu waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray islaamka waxaa yacni siisiibaayo ama yacni markaa wax u dhibaayo qof aan jaahiliyadii soo marin oo waxba ka aqooninayn yani wuxuu ka wadaa dadka jaahiliyada soo maray waxay iskaga ila oo diintana fahmay mar walba yacni waa waa qiimeyn karaan xaaladaha laakiin qof nicmadan islaamka ku barbaaray wax kale aan aqoonin arkin si mujmala un u yaqaano gaalnimada laakiin aan si hoose usii aqoonin qofkaasi de waxaa laga yaabaa waxyaabo badan inay u dhuuntaan ha dhici karto ayb saas ayuu ujeedaa ayb wuxuu yihi alfirqaة الthaaniyatu kooxda labaad man camiyat canhu sabiilaani waa qof labada jidba ka indhala aaday min ashbaahi اlancaam xoolihii oo kale ah wa haaulaa'i kuwaani wuxuu yihi bisabiili اlmujrimiina akhasu walahaa aslak mujrimiinta jidkooday u gaar yihiin iyagayna qaadid og yihiin waa qolada labaad kii wadada toosanna ma yaqaan mid xunna ma yaqaan kaas marka de jahligu wuxuu keenaa inuu midda xun uun iska raaco alfirqatu athaalihatu qolada saddexaad man sarafa cinaayatahu ilaa macrifati sabiili اlmu'miniina duuna didiha dadka waxaa ku jira muslimiinta nin aada isugu ku dadaalayo oo yacni siinaya dadaalkiisa dhammaantiis wuxuu siinayaa waddada toosan oo sabiilu lmu'miniin inuu barto ta ka soo horjeedo waqtiba ku bixin maayo fa haadaa midka kan saddexaad yacrifu didaha waa yaqaanaa kufriga min xaysu اljumlatu duduub iyo wاlmukhaalafatu iyo xagga islaamku inuu khilaafsan yahay wa ana kula maa khaalafa sabiila اlmu'miniin fahuwa baailun wax walba oo mu'miniinta jidkeeda jidkooda khilaafana inuu baail yahay waa iska yaqaanaa wain lam yatasawarhu inkastoo baailku ounan suurayso karin cala tafsiili si mufasala aanu u suuraysan karin bal idaa samica shay-an hadduu wax maqlo mima yukhaalifu sabiila اlmu'miniin jidka mu'miniinta khilaafsan sarafa samcahu canhu waaba ka leexinaa maqalkiisa walam yushqil nafsahu bifahmihi inuu fahmana naftiisa ku mashquulin maayo iyo macrifa wa macrifati wajhi butlaanihi iyo qaabka uu baatil ku yahay maba raaraadinaya qofkaasi marka isagu sidiisa waa u fiican yahay laakiin de waxa baatilkaa inuu ogaado muxuu baatil ku yahayna inuu ogaado si hadhow haddii dad lagu dhuminaayo ou arko uu uga celiyo waana ar hawsha culummada taas waayaba ayb wuxuu yidhi alfirqatu raabicatu qolada afaraad firqatun carafat sabiila ashari walbidaci walkufri mufasalatan waa qolo gaalnimada dariiqa gaalada iyo bidcada iyo kufriga iyo aaday u yaqaanaan ayb wa sabiila almu'miniinana mujmalan jidka mu'miniintana waxay u yaqaanaan iyo duduub aada uma yaqaano jidka mu'miniinta laakiin kufriga iyo bidaca iyo aaduu u bartay kaa marka wuxuu yidhi wahada xaalu kahiirin miman ictanaa bimaqaalaati اlumam waa xaalka wuxuu yidhi ay ku jiraan in badan oo caqaa'idka ummadaha iyo inay soo aruuriyaan isku dayo wa maqaalaati ahli lbidac ummadihii hore gaalada maqaalaadkooda iyo ahlubidaca maqaalaadkooda facarafahaa cala tafsiil halkan arag halkan arag a waxaasuu marka si tafsiila u bartay walam yacrif maa jaa arasuulu kadalika wixii nebi moxamed la yimidna aqoon uma laha yani diinkii ma baranin qur-aankii tafsiirkiisii axaadiidtii nabiga sal l slam aathaarta asxaabta dawaadkii istimbaadka waxaas ma haysto keliya wuxuu ku orday maxay gaaladu aaminsan yihiin firaqoodu mabaadi'doodu aaduu waqti badan u siiyey laakiin dariiqii mu'miniinta si mufasala uma yaqaano kuwaasoo kale marka wuxuu leeyahay qola iyaguna sidaas waayo naqsi weynaa ku jira laa shaka maxaa yeele waxaa laga yaabaa inay is yihaahdaan wax daaweeya daawo qalada inay siiyaan marka wixii waayo daawadii ile sharcigii aqoon inuu qofku u leeyahay waaye marka wuxuu yihi wlmaqsuudu subxaanahu yani maqsuudku waxay tahay an allaha suba walmaqsuudu an allaha subxaanahu alle yuxibu an an tucrafa sabiilu acdaa'ihi alla wuxuu jecel yahay acdaa'diisa jidkooda in la ogaado litujtanab si looga fogaado ayb iyo watubqad si markaa loogu loo naco kamaa yuxibu sida uu alle u jecel yahay an tucrafa sabiilu owliyaa'ihi owliyadiisa jidkooda in la ogaado lituxaba wa tuslak si loo jeclaado dariiqaas loona qaado marka aayaddan macno aada iyo aada u weyn bay ku fadhisaa oo sidaas marka ay aimadu uga hadleen wakadalika kaagaas oo kale yani tafsiilkaa iyo kala dhigdhigaa oo kale sidaan u kala dhigdhignay oo kaleanu nufasilu u kala dhigdhigaynaa alaayaati aayadaha walitastabiina inay caddaato sabiilulmujrimiina mujrimiinta jidkoodu inay caddaato ayaanu aayaadka u kala dhigdhigaynaa marka walitastabiina waxaan ku tacallujinnay markaa fasalnaa oo aan siyaaqa laga fahmay waxaa kaloo bannaan in macduuf un laga dhigo markaa loo qadaro marka inta lasoo qadaro shay lagu cadfo dabadeed tan marka lagu cadfo qul inii nuhiitu an acbud aladiina tadcuuna min duuni اllahi qul laa atabicu ahwaءakum qad dalaltu idan wma ana min almuhtadiin qul waxaa tiraa nebiyow inii aniga nuhiitu waa la iga reebay an acbuda aladiina kuwii inaan caabudo tadcuuna aada caabudaysaan oo tuugaysaan min duuni اllahi alla sokadiisa aada tuugaysaan kuwaa inaan caabudo waa la iga reebay sidaa dheh qul dheh laa attabicu ma raacayo aniga ahwaa'akum waxaa idinka jeceshihiin iyo dooqiinna qad xaqiiqe ahe dalaltu waan dhumay idan in itabactu ahwaa'akum haddaan ahwaa'diinna raaco raaco waan dhumay wamaa ana anigu ma ahi min almuhtadiina kuwa hanuunsan markaas maba ahi sidaas dheh qul waxaa tiraa nebiyow inii aniga nuhiitu waa la iga reebay an acbuda aladiina antan iyo ficilka ka dambeeya masder baa laga dhalaalinayaa waxaa la reebayna marka kaas macnuhuna marka waxay tahay qul inii nuhiitu cibaadat aladiina tadcuuna min duuni illahi kuwaad idinku caabudaysaan cibaadadooda aniga waa la iga reebay sidaasuu ka dhigan yahay marka nahaaduna de mar walbo iyada can ayay ku gudubtaa nahaa can ayaa la yidhaha canta hadda waa iska muqadar qul inii nuhiitu an acbuda inii nuhiitu can cibaadati aladiina tadcuuna min duuni illahi waana muqarid weliba in cantaa inta la gooyo masderkaasna marka gadaasheeda marka laga qa laga laga dhalaaliyo sidaa markay tahay keliya unuxaaddu waxay ka hadlaan maxalka masderkaasi mansuub miyuu noqonaa mase majruur waa masale khilaafi ah waxaana loo badan yahay maxalkeedu inuu noqonaayo mansuub fii maxali nasbi ayuu joogaan akfashna wuxuu leeyahay maya waa majruuro cantaas baaba jarayso qul waxaa tiraa inii aniga nuhiitu waa la iga reebayo waa la iga celiyey an acbuda aladiina can cibaadati aladiina kuwii cibaadadoodaa la iga reebay tadcuuna aada tuugaysaan idinka min duuni illaahi alla sokadiisa waxaana aada caabudaysaan ilaahay keyrkii anigu waa la iga reebay marka iskuma soo dhowaa karno idinkuna gaalnimo iyo baad bannaanka dhigateen waxba marka isu soo dhowaansho iyo ha iga rajaynina baraa-a ku sugan aayadda marka qul waxaa tiraa laa attabicu ma raacayo ahwaa'akum waxay nafsadihiinu jecel yihiin ma raacayo sidaa dheh aayadda marka waxay daliil u tahay qofka hawadiisa raaco cilmi la-aan iyo daliil la-aan inuu qof baadiyeysan inuu yahay wa annahu laysa min almuhtadiin waayo qul laa attabicu ahwaa'akum qad dalaltu idan haddaan hawadeeda iska raaco daliil la-aan waaba dhumay markaas idan ninka hawadiisa iyo dooqiisa raaco daliil la-aan qaala allahu qaala rasuuluhu iyo waxay ummadda muslimiinta ku ijmaaceen iyo waxaa isagoon fiirinaynin sharciga hawadiisa uun iska raacay waa qof baadiyeysan aayaddan marka sidaas yaa laga qaadana qul waxaa tiraa laa attabicu man raacaya ahwaa'akum nafihiinu waxa ay u muhanayso oy dooqiina oo ay jeclaysanayso qad xaqiiqe ahe dalaltu waan dhumay idan in itabactu ahwaa'akum haddaan ahwaa'diina raaco waaba dhumayba aniga sidaa ku dheh marka qofku sidiisa haddii wax sharciga khilaafsan ou xataa xukumo isagoo og ou xukumo wax sharciga khilaafsan ama wax markaa sharcigii aanba ahayn ou ku dhaqmo isagoo og inaynan sharcigii ahayn qofkaasi qof dhunsan oo baadiyeysan uu noqonaa xataa masaa-isha ama ha ahaato usuulan furuc cabdullaahi bn mascuud radia allahu canhu baa waxaa dhacday abuu muusa alashcari baa su-aal la weydiiyey dhaxalka ku saabsan maxaad ka dhahaysaa baa la yidhi meyd dhintay oo ka tegay gabar ou dhalay iyo wiilkiisa gabarow dhalay bintulibni iyo walaashiis ka tegay wuxuu yidhi bin gabadhu waxay leedahay nis niska kale soo harayna walaashaa iska lehu labadii qur-aanka sheegay saas waay mogtaha qur-aanku isaga wuxuu gabar keligeed markay tahayna nisuu siiyey waa soo marnay suuratu nisaa walaal markay tahayna marka de casabu ka ayaa laga dhigay oo gabadhaasaa casaba maca alkheyr waayo wuxuu soo haray iyadaa qaadanaysa sidaas ku wadaa isaga marka ama walaashu yacni xaalkeedu marka sidaasu ka dhigay bintulibnina waaba iska riday isaga waxma siin markaasuu yihi ordaha ibnu mascuud u taga waa igu waafaqi doonaaye ibnu mascuud markii loo tegay ee loo sheegay wuxuu yihi haddaan ku waafaqo qad dalaltu idan wamaa ana min almuhtadiin haddaan ku waafaqo waaba dhumay uu yihi dadka hanuunsanna ma ka mid ihi rasuulka xadiid uu keenay marka sal l slam uu leeyahay lilbinti nisfu gabadha nisay leedahay walibinti libni sudusu bintulibnina sudusay leedahay takmilat thuluthain inta soo hartayna walaashaa iskala huuri saasaa nebiga xukumay anoo saas og marka intaan xadiidkii nebiga ka taga abuu muusa ma waafaqayuu yidhi isagoo og markaa de abuu muusa qadarkiisa marka meesha waxaad dareemaysaa qofku wax uu og yahay hadduu qaldo soo og ou qaldo ama isaga markaa uunan juhdi saasaba aanu ku bixinin qofkaa waa dhunsan yahay maanta marka diinka ilaahay waxa ka hadlaa haddaad aragto ama ha noqdo meel layska arko ama meel yacnii layska maqla ha noqoto ama meelaha yacnii diinka dadka akrinaya qaarkood markaad aragto de waxaad is leedahay de ciddii ka kaafilahaydna waa joogtaa ayagiina ilaahay kalaamkiisii iyo axaadiidtii rasuulka iyo axkaamtii sharcigay marka waxay ku hayaan un weerar dhib ku hayaan weerarka waxaan ujeedaa haddaad si qaldan uga hadasho dadkii diin miyaad u wadaa mase meel kale baadiyaa u wadaa waa dhunsan tahay marka qof dhunsan waayo qofkaasi ayb weliba hadday hawa soo gasho waa kasii daran tahay isaga iyo xoogaaga kooxdiisa waxay rumaysan yihiin hadduu u maleeyo inay mar walba xaq uu yahay oo adiladii oo la tusaayo uu xagga iga dhig yiraahdo oo marmarsiyo u raadiya mar walbo de qof wuxuu noqonayaa ahwaadiisa raacayo asbaabta bidcadana itibaaculhawa baa ka mida qul waxaa tiraa laa atabicu ma raacayo ahwaa'akum ahwaa'diina qad xaqiiqa ee dalaltu waan dhumay idan in itabactu haddaan raaco ahwaa'akum ahwaa'diina wamaa ana anigu ma ahi min almuhtadiina kuwa hanuunsanna ka mid maba ahi markaas qul inii calaa bayinati min rabbii wakadabtum bih qul waxaa tiraa nebiyow inii aniga calaa bayinatin calaa bayaanin caddaan iyo bayaan korkiis ayaan ku suganahay sidaas dheh ayb bayinada oo min rabbi xagga rabbigay ka ahaatay ama min rabbi xagga rabbigayaan uga suganahay wakadabtum waad beeniseen idinka bihi bilbay bilbayinati bayinadii ayaad beeniseen idinkiina idinkana maa cindii aniga agtayda ma ahanin maa ay ladii kii tastacjiluuna bihi aada degdegsanaysaan cadaabka aada degdegsanaysaanood keen keen ah ay leedihiin anigu agtayda ma ahanin kaas in ilxukmu malxukmu xukunku ma ahaanin ilaa lilaahi alla unba usugnaaday yaqusu alla waa qisaynayaa alxaqa xaqa ayuu sheegayaa uu qisaynayaa wa huwa alleh khayrulfaasiliina kuwa wax kala bixiyo kan ugu khayr badan qul waxaa tiraa low low ana cindii low haddii ana cindii aniga agteyda uu ahaan lahaa maa ay ladii kii tastacjiluuna bihi aada degdegsanaysaan waxaad degdegsanaysaan haddii aniga agteyda uu ahaan lahaa laqudiya almru arrinkii waa la dhammaystiri lahaa oo waa la xukumi lahaa beynii aniga iyo beynakum idinka dhexdiina waaba la dhammaystiri lahaa wallaahu alle ayaa aclamu ku ogaal badan bidaalimiina kuwa dulmiga falo rabbi ayaa ku ogaal badan kuwa daalimiinta isagaa og macna wallaahu alle aclamu ay caliimun mid og waayo bidaalimiina kuwa dulmiga falo qul waxaa tiraa nebiyow inii aniga calaa bayinatin xujo cad korkeed ayaan yacni aan ahay oon ku suganahay calaa bayinatin ay calaa bayaanin bayina marka maxaa la yidhaahdaa albayinatu hiya albayaanu waddaliilu lqaaicu waa bayaanka shayga cad iyo daliilka qaatica ee wax kala gooyo waay marka meel cidlaa ma haystee daliil cadaan haystaa waay macnuhu ayb bayinadii marka muanath baa laga dhigay waxaa la tadmiininaa marka yacni macna alxuja bayaan isagoo abaa muanath laga dhigo ta-a la geliyey tadmiin ayaa ku jiro xuja alxujatu lwaadixa ayaa la tadmiininaa qul waxaa tiraa nebiyow inii aniga calaa bayinatin bayina iyo xujacad korkeed ayaan ayaan ahay yaan ku suganahay min rabbi xagga rabbigay aan uga suganahay ay min tawxiidi rabbi waay rabbigay waidid waxididda aan waxidayo xujacadaan uga suganahay meel marka shaki iyo ima haysto wakadabtum bihi wakadabtum marka waana la xaalay karaa jumladan mustanafana waa laga dhigi karaa wakadabtum waad beeniseen bihi damiirka waxaa loo celinayaa bihi bilbayinati xujada inkastoo bayinada muanah tahay damiirkana uu mudakar yahay waa loo celinayo muanah xagga lafdiga uu ka yahay xagga macnaha kama ah bayinada lidalika qur-aanka waxaa ku timid qad jaa-atkum bayinatun iyo qad jaa-akum bayinatun ta-laan iyadoo ta ku jirto marka yudakar wa yuanah waxaa kaloo bihida loo celin karaa birabbi wakadabtum waad beeniseen bihi birabbi rabbi baad beeniseen ama bihi bilqur'aani baad beeniseen intaba waa waa bannaan tahay iyadana ayb mustanaf in laga dhiga marka waa bannaan tahay waxaa kaloo ku bannaan xaalo in laga dhigay inii calaa bayinatin min rabbi baan anigu ku suganahay xaaladaas aniga aan bayinada ku suganahay idinka sidee tihin mushrikiinta a macnaha walxaal qad kadabtum aada beeniseen bihi bilqur'aani aada beeniseen saasuu noqonaa tarkiib mar walbana qofka xujada qur-aanka iyo sunnada haysto xujo caduu ku sugan yahay qofka kalena wax xujo a kuma sugna walidaalika alimaam malik raximahu llah yaa nin u yimid markaasuu wuxuu yihi ahlulahwaa ah marba meel u guuro meel ka guuro oo diintiisuba ay tanaqul iska noqotay markaasuu wuxuu yidhi imaam maalik buu u yimid waxaan rabaa inaa ila doodo markaasuu imaam maalik wuxuu ku yidhi haddaa iga dood badiso ka war in khaasamtani haddaa ani iga dood badisa maxaan samaynaynaa markaasuu wuxuu yidhi tatabicunii waa isoo raacaysaa markaasuu yidhi waa in khaasamtuka haddaan aniga dooda kaaga adkaadana atabicuka waa ku raacaya markaa buu yihi wain jaa-anaa haalithun hadduu mid saddexaad noo yimaado ajdalu minaa annaga naga muran badan oo annagaba afka uu nagu shubto maxaan samaynaynaa natabicuhu waa raacaynaa buu yihi markaasu wuxuu yidhi yaa haadaa amaa inii calaa bayinatin min diinii aniga diinkayga xujo cadaan uga suganahay amaa anta adigu fa shaakun waa shakisan tahay idhab ilaa shaakin milika fakhaasimhu mid adiga kula mid oo shaki badan u tag la dooduu yihi la muran dooda ma gelayn marka dadka qaar xaalkooda dadka ahwaadaya isaga jira noocaas waayo xaalkooda maa cindii aniga agteyda ma ahaanin maa aladii kii tastacjiluuna bihi aada degdegsanaysaan waana maxay cadaabka iyagaa waxay dhihi jireen cadaabka keeno wayaquuluuna mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiin iyo iyay dhihi jireen marka waxa aada degdegsanaysaan aniga agtayda ma ahan gacanta kuma haysto rabbi unbaa markuu doono la imaan karo in ilxukmu malxukmu xukunku ma ahanin ilaa lilah allah unbaa iskale xukunkan marka hadda aayaddu ay ku socoto dabcan kan kowniga ah waay waayo cadaab inuu imaado dadku inay dhintaan waa xukun qadari oo kowni ah anigu gacan kuma haysta kaas rabbi unbaa maamulo waay xukunka kowniga ah sida uu rabbi u leeyahay keligiis ayaa kan sharciguna uu keligiis uleeyahay marka leanna haddii qudrada rabbi ay wax ka bixi karaa aynan jirin oo koonkan isaga un maamulkiisa uu ka soconaayo sharcigiisu inuu ka socdo waayo addoommadu ay raacaan marka waa iyadana iyadana mar iyagana waa lagu addoonsadayo maahan inay ka tagaan iyo isaga un baana xugun sharci ah ah ah waxa kale sharci ma ah hataa hadday dadku wax dhoodhoobaan sharci lama dhihi kara walidaalika dadka afkiisa qaarkood waxaa ku badan wax aan sharcigii sharci marka la yidhaha waa xukunka kitaabka iyo sunnadu ay tus ay tooska u tusaayaan ama kan laga istimbaado xukun sharci ah waa la dhihi karaa laakiin wax bani aadam qorqoray iyo ama yacnii in la yidhaha sharci qalad u ahay waxa noocaas oo kalea qaanuun un in layska dhaho waay haddii la tilmaamayo qaanuun ee aadan hadalkaagu uusan noqonin sharci qaar waxaad arkaysaa yani sharciga saan u dhigaa uu kuleeyahay sharciga dhigaana kee waaye mid ilaahay maaha mid faranji iyo ama meelo kale ka yimid waa ka noocaas oo kalea marka in la yidhaha sharci lagu tilmaamo waa qalad waana qalad ka dhashay isdilaaxaadka sharciga oo ynan dadku aqoonin inta badan dadku hadday gaara isdilaaxaadka sharciga ma fahmayaan walidaalika maxaakimta markay sharci wax ku xukumayaan maxaakim sharciya la yidhaha hadayna sharci wax ku xukumaynin maxaakim sharciya ma dhihi kartid in ilxukmu malxukmu xukunku ma ahan ilaa lilaahi alla unba usugnaaday allah un iskale xukunka labadiisa nooc kowniga iyo sharciga labadaba yaqusu lxaqa xarafkan laba qira'a la akriyey yaqusu lxaqa waa la akriyey waxaa kaloo la akriyay yaqdi lxaqa saana waa la akriyay yaqus lxaqa iyo yaqdi lxaqa marka ahluxijaaz yani iyo caasim waxay akriyeen yaqusu yaqusu lxaqa naafic iyo ibnu kathiir iyo caasim iyo waxay akriyeen yaqusu lxaqa wahuwa khayru lfaasiliin macnaheeduna yaquulu lxaqa waa xaqu ku qowlaya inta kalena waxay aqriyeen yaqdi lxaqa yaqdi lxaqa marka yaqdi lxaqa haddii la aqriyo alxaqadaani waa in marka yacni loo soo qadara inay sifo u noqoto in mudaaf loo soo qadaro macnuhu marka uu noqdo yaqdii wuxuu xukumayaa alleh alxaqa may alqadaa alxaqa waxaa loo soo waa sifo iyada mawsuufa loo soo qadara yaqdii wuxuu xukumayaa alqadaaa qadihi alxaqa dhabta ahaa iyuu xukuma abu camar isaga waxaa laga wariyey inta la yidhi yaqusu lxaqa miya inta la yidhi ba markaasu wuxuu yihi qof akriyey maa jiro uu yihi yaqusu lxaqa suu aayadda aakhirkeeda maahan uu yihi wahuwa khayru lfaasiliin fasli goormuu imaanaa bacda qadaain uu noqonaa u yihi kala bax goormuu imaanaa bacda qadaain qiso meesha ma taalo u yihi marka qadaa yahay wahuwa khayru lfaasiliin isaga marka ad abu cumar qiraa'adaas inuunan maqlinaa laga yaabaayo in la akriyey oo mutawaatir tahay ma maqlin binaan calaa dalik marka ma jirto ma la dhahaayo meeshaasna mas'alaa imaan karto waxay noqon kartaa hadday sugan tahay oo qur-aan ay tahay sow kama dhalan karto in qur-aan la beeniyo qur-aan in la beeniyo sow kama dhalanayo maya waxaa la leeyahay sidaas ka dhalan maayo markaan uu leeyahay dad maa akriyey qur-aan inay tahay maba uhu bana isaga hadday uhubanaa lahayd isagoo og ou qur-aanka beeniyey qof waa kufrinaa markaas walidaalika mararka qaar caamada aayad qur-aan oo kale wax ah baa loo keenaa war saas ilaahay ma dhihina naga tago u kuleeyahay gaal mau noqonaa marka may gaal ma aha qur-aanka maad beeninay haddaad tiraa may ma beeninaayo u kuleeyahay laakiin inay qur-aan tahay ma oga ayb yaqusu lxaqa yaqusu wuxuu ku qowla uu ku qisaynayaa alleh ama uu yacni dhahayaa alxaqa buu dhahayaa wa huwa alla khayrulfaasiliina kuwa inta wax kala saarto kan ugu khayr badan waayo alleh qul low ana cindii maa tastacjiluuna bihi anadaan marka xarfu masderin maadaama ay tahay meeshaa marka masder baa ka dhalaalsamayo lowdana waxaan ognahay lowda lowdu waa shardi soo maaha shardiguna adawaadka ficilka u gaarka oo ahaa jire anna cindiidan haddaad masder ka dhalaaliso marka sowma oo isimna uu yahay masderku low sidee bay uga hormareen oo uu low uga daba maraa isaga yaa imaan kara ishkaalka noocaasa marka meeshaani ay leedahay maxay marka sidaan u noqotay jawaabtu waxay tahay masderkan munsabiga ah anta iyo waxa ka dambeeya ka imaanayo faacilow ficil maxduufa u noqonaa ficil maxduuf baa jiro lowda ka dambeey gadaasheeda laga qadarayo masderkanina wuxuu noqonayaa marka faacil ayuu ficilkaas mudmarka ah oo uu noqonayaa waana midka xarfu shardiga uu raacayo ficilkaas taqdiirkuna marka wuxuu noqonayaa low ana cindii qul dheh low habata haddii uu sugnaado low habata hadduu sugnaado ana cindii aniga agteyda maa tastacjiluuna bihi low low habata haddii uu sugnaado kownu maa yatlubuunahu cindii waxa ay aniga iga dalbanaya ee waxay iga dalbanayaan oo degdegsanayaan inuu agteyda yahay hadduu sugnaado laqudiya alamru waaba adduunku waa lagu kala bixi lahaa qul waxaa tiraa low ana cindii low haddii habata uu sugnaan lahaa anna cindii aniga agteyda maa ay ladii ki yani agteyda maa uu ahaan lahaa tastacjiluuna bihi aada degdegsanaysaan shayga aada degdegsanaysaan aha ahaanshadiisa agteyda uu ahaado hadday sugnaan lahayd laqudiya almru arrinkii waa la xukumi lahaa beynii aniga iyo beynakum idinka dhexdiina wallaahu alla aclamu og biaalimiina kuwa daalimiinta rabbi baa og ay caliimun biaalimiin afcalu tafdiil laysa calaa baabihi marka rasuulku ma dhihi karo mana dhahayo maadaama aada aniga i beeniseen waxaan haayaan idinku soo daynan waayo isaga waxmaba haayo uu leeyahay rasuulka sal l slam haynta hadday tahay ilaahay unbaa waxhaayo an wax ma haayo uu leeyahay nabiyullaahi markay yidhaahdeen nuux ay ku dhaheen qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltanaa fa agharta jidaalanaa faatinaa bimaa tacidunaa in kunta min asaadiqiin markay yidhaahdeen waa kii yihi qaala inamaa yaatiikum bihi illaahu in shaaa wamaa antum bimucjiziin walaa yanfacukum nusxii in aradtu an ansaxa lakum in kaana allahu yurid yuriidu an yuqwiyakum huwa rabukum xaqiiqdu marka waxay tahay ano addoonaan ahay wax idiinma keeni karo allah unbaa wax idiin keeni karo marka hadday ambiyadu sidaas dhihi jireen dadkan maxay tahay aan yacni iyagu dhahayo saas qofkii annaga noo fiiriyo ama qofkaas wixii saa qofkii yidhaahdaba waxaan haynaan kusoo daynaynaa mana iska celi karno waxaan hayna maxaad haysaaba adiga nebigi ilaahay baa wuxuu dhahayaa qul low ana cindii maa tastacjiluuna bihi laqudiya alamru beynii wa beynakum waana soo marnay aayad la macnaa aayaddan wacindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu wacindahu wacinda allahi alaagtiisa unbuu ahaaday mafaatixu lgaybi waxa maqan ee qeybka furayaalkiisa ama mafaatixu lgaybi waxa maqan khasaa-intooda kaydadkooda laa yaclamuhaa ma oga ilaa huwa allah maana cid kale ma oga isaga maana cid kale ma oga wayaclamu alla wuxuu ogyahay maa aladii kii fi lberi beriga dhexdiisa ahaa iyo walbaxri badda waxa ku sugan dhexdeeda ayuu alla ogyahay wamaa tasqudu ma dhacayso min waraqatin ay waraqatun caleen ma dhacayso oo geed kasoo dhici mayso ilaa haddii ay soo dhacdo yaclamu waa ogyahay alle haa caleentaa walaa xabatin ma soo dhacdo xabad fii dulumaati اlardi dhulka mugdiyaalkiisa dhexdiisa kuma soo dhacdo walaa radbin shay qoyan ma soo dhaco walaa yaabisin ku qallalan ma soo dhaco ilaa fii kitaabin unbuu ahaaday ilaa yaclamuhaadiiba ayaa hore unbaa la ayaa ku jirto ilaadan dambe istinahan dambe waa tawkiid ilaa fii kitaabin kitaab dhexdiis unbuu ahaaday kitaabka oo mubiinin cad aayaddanna dhinac kalea rabbina laga barayaa subxaanahu watacaala dhinacana laga barayaa waxa uu yahay cilmiga alle cilmiga allah subxaanahu watacaala waayo waxaan sheegnay suuraddan suurat lancaam aaday caqiidada uga warramaysaa waxa ugu badanna khaaliq iyo makhluuq ayaa la kala farqinaya ujeedka laga leeyahayna waxay tahay war rabbi sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan waay tilmaamihiisa isagaa istaahila in la caabudo keligiisa makhluuqna waa sidaan iyo sidaan iyo sidaan ma istaahila in la caabudo taasaa qalbigaaga aada lagaaga daadejina dhinac kale marka cilmiga rabbi shaamil inuu yahay wax walbo inuu koobay makhluuqa cilmigiisuna waxba ma koobi karo marka axad cilmi waxba aynan ka qarsoonaan karin iyo axad ay wax ka qarsoonaanayaan ayuhumaa axaqu bilcibaadati yaa ku xaqnimo badan cibaadada axadka cilmigiisu waxna aanu ka qarsoonaanaynin wa cindahu alla agtiisa unbuu ahaaday mafaatixu lgaybi mafaatix waa jamcu maftax maftaxna waa mafaatix waa lagu jamciyaa maftax marka sidaa maxaa laga wadaa macnaheed alkhisaanatu waay waa khasnada waxaa kaloo mafaatix ay noqon kartaa jamcu miftax waa mifcal waa ismu laala waay waa ism qiyaasi oo aalada qiyaas u ah miftax marka miftaax mafaatix marka la yidhaha furayaal waayo marka macnaheeda haddii miftax jamac looga dhigo haddii maftax looga dhigana waa khazaa-in labada tafsiirna waa laba tafsiiroo maahuura wey wacindahu wacinda allaahi alla agtiisa unbuu ahaaday mafaatixu lgaybi qeybka furayaalkiisa ama qeybka khasaa-intiisa waxyaabaha maqan khasaa-intooda alla unbaa agtiisu ay ahaatay rasuulkaa fasiray mafaatixu lgaybi khamsun laa yaclamuhuna ila allah mafaatixu lgaybi waa shan allah unbaan og laa yaclamu maa tagiidu larxaam axadun ila allah riximka waxa uu soo tuuraayo ama uu daadi ama uu dhicinayo cidaan alla ahayn ma oga walaa yaclamu maa fi lgadi ila allah waxa berri dhacayana alla unbaa og walaa yaclamu mataa yaأti lmaطar axadun ila allah roobku markuu imaanayana cidi ma oga allah maahane walaa tadri nafsun biayi ardin tamuut nafna meeshay ku dhimanaysa ma oga walaa yaclamu mata saaca axadun ila allah saacadda goortay dhacaysana ma oga axad allah maahani wuxuuna akriyey in allaha cindahu cilmu saacati wayunazilu lgeyf waxyaabahan marka uurka haweenta waxa ku jiro allah unbaa og in allaale inta uunan dad ogeysiinin ama malag uunan ogeysiininoo afarta bilood ka hor intaan ruuxda lagu afuufin waxa meeshaas ku jira waxay noqonayaan allah unbaa yaqaan lab iyo dhadig waxay ahaanayaan wixii marka ruuxda lagu afuufoo malagiiba loo sheego qeybkii waaba ka baxeen markaasna dadka qaar marka dhahaya aayaddan saanay sheegtay ama xadiidka saanuu yidhi raxamka waxa ku jira ilaahay unbaa og buu yidhi hadda waana la ogaadaa hadeertaan wiil iyo gabar waxay yihiin iskaan marka la saaro dadaa waxaas wax ku bushinaya aayadaha qur-aanka walahi marka qur-aankiina ma fahmin waxaynan fahmin bay marka haddana ku gardaroonayaan waayo waxaa laga hadlaa oo ilaahay keliya og horta la dhahaa waa diintu waxay sheegtay ruuxda marka lagu afuufo malaa-igta xataa qaar ka mida inay ogaanayaan aayaduna ama xadiidkuna waxay leedahay allah keliya ogu leeyahay yani xaaladda aan malag la ogeysiinin allah keliya og marka raxmkaana manida ku jirta iyo dhiigga meeshaas fadhiya iyo bal wuxuu noqonaya ama wuxuu yahay hala sheego cidima sheegi karta martan laga hadlaa marka taas roobku goormow imaana marka la leeyahayna laga hadli maayo odoros cilmi ma aha qiyaas iyo odoros cilmi ma la dhaho waxaan marka weedarkan dadka ka hadla iyo waa un reer baadiyihii soomaalida qiyaasta ay qiyaasi jireen oo waxyar un lagu dardaray ee waxaa laga hadlayaa waxay tahay goorta dhibicda roobka ay dhulka kusoo dhacayso yaa sheegi kara qof sheegi kara ma laha daqiiqadaasay dhibicda dhulka kusoo dhacaysaa waxaa sheegi kara axadka haysto roobka waana allah soo ma garani waxyaabaha marka ishkaalaad hadda saa usii weyn ma ma noqonayaan mid baa marka wuxuu yidhi khalqiga iyo abuuris iyo waxbaan abuuri karaa iyou sheegtay waxaa dhigaya marka abulqaasim itaymi kitaabkiisa alxujatu fi bayaani اlmaxaja nin zindiiq ah baa marka wuxuu yidhi anu waxbaan abuuri karaa noole keen baa la yidhi abuur markaasuu wuxuu sameeyey wasakh iyo saxaro iyo kaadi waxbuu intuu isku cajiimay ayuu wuxuu ku daboolay baaldi baaf buu ku daboolay ayaan markii la joogay baa marka wuxuu rabaa inuu inta faydo uu yidhaah tixsiyaan meeshan ku abuurtay ayuu rabaa inuu dhaho waa idiin soo bixinaa yidhi waxaan abuuraan idin tusaa markaasaa nin culimada ka mid ahaayaa wuxuu yidhi sug inta aadan soo bixinin meeshaas meeqa tixsiyaa ku jirto yidhi nacam tiradooda ma sheegi kartaa ma aqaanu yidhi adiga ma abuurinuu yidhi marka ada waxaad abuurtay se u garan weysay marka zanaadiqada waa jiri jireen dad cilmi ulena waa joogi jireen marka ilaahay unbaa khalqiga iskale cilmiga allaana wax walba allaa og makhluuqa waxyaabaha ka qarsoon nabiyullaahi maxamed oo ugu kheyr badnaay dadka wax badanoo wax uunan ogeyn baa jiri jirayoo qeyb ka ahaa wixii la ogeysiiyo oo rabbigii ogeysiiyey unbuu ogaanayay rasuulka sal ll ly slam waxaana la yidhi qul laa amliku linafsii nafca walaa dara ila maa shaء allah walow kuntu aclamu اlgayba lastakartu min alkhayr waxaa la yihi qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgayba ila اllah mulaq qeybka ilaahay unbaa u og ayb ciddii ou doono ambiyaa rusul ana waa ogeysiin karaa wacindahu wacinda allahi alle agtiisa unbaa mafaatixu اlgeybi qeybka furayaalkiisu ahaadeen laa yaclamuhaa xaal ounan ogeyn ayuu alle keliya mafaatixda qeybka uu haystaa xaal ounan ogeyn mafaatixdaas ilaa huwa isaga maahani ama laa yaclamuhaa ma oga ilaa huwa isaga allah maahani cid kale ma oga wayaclamu alla waa ogyahay maa aladii kiibuu ogyahay fi lberi beriga dhexdiisa ku sugan walbaxri badda dhexdeeda ku sugan buu alla ogyahay wamaa tasqutu ma dhacayso min waraqatin ay waraqatun caleen oo geedkeeda kama soo dhacdo ilaa yaclamuhaa alla waa ogyahay walaa xabatin xabad mayani ma soo dhacdo min waraqatin ay ku cadfan tahay kuwan oo dhan walaa xabatin xabadna ma soo dhacdo fii dulumaati lardi dhulka mugdiyaalkiisa dhexdiisa kuma soo dhacdo walaa radbin wax qoyan walaa yaabisin wax qallalan ma soo dhacaan ilaa fii kitaabin unbau ahaaday kitaab kitaabka oo mubiinin cad ilaa fii kitaabintan waxay yidhaahdeen culimada hada اlistiثnaau jaarin mujra tawkiid waa istinaa marka mujra tawkiid ayuu ku soconaya waayo walaa xabatin iyo walaa raطbin iyo walaa yaabisin waxay ku cadfan yihiin min waraqatin istinahoodana waa soo hormarayoo ilaa yaclamu haadaas ay la socdaan waa iyadoo la yidhi oo kale wamaa tasqudu min waraqatin walaa xabatin fi dulmaati اlardi walaa raطbin walaa yaabisin ilaa yaclamuhaa ilaa fii kitaabintan dambe waa tawkiid istinaha hore ayay ayaa lagu adkeynaya haddii marka ay kitaab ugu qoran tahay rabbi waa ogyahay wahuwa aladii yatawafaakum billeyli wayaclamu maa jaraxtum binnahaar wahuwa alle aladii allihii weeyaan yatawafaakum idin oofsanaayo billeyli habeenkii idin oofsanayo wayaclamu wuxuu ogyahay alla waa kan og maa aladii kii jaraxtum aada kasbataan aada kasbateen binahaari maalinta dhexdeeda waxaad kasbanaysaanna rabbi waa kan og uma markaa dabadeed yabcahukum ilaahay waa idinsoo diraa waa idin kicinayaa waay fiihi fi nahaari maalinta dhexdeeda uu idinku soo bixinaa liyuqdaa si uu rabbi u xukumo oo u dhammaystiro ajalun waqti waqtiga oo musaman la magacaabay uma markaa dabadeed ilayhi ilallaahi alle intii kaa unbaa marjicukum rujuucukum noqodkiina uu ahaaday uma markaa dabadeed yunabi-ukum alla waa idinku waramaa bimaa kuntum bimaa kiibau idinku waramayaa kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen haddana marka weli rabbi subxaanahu watacaala baa tilmaamihiisana baraayo wahuwa alle alladii allihii weeyaan yatawafaakum bileyli habeenka idin oofsanayo badanaa habeenkii baa la seexdaa inkastoo dadka maalintana la seexdo oo markaad maalintii seexato xataa waa lagu oofsaday dabcan laakiin oofsa yacni waa la idin oofsanayaa habeen waxaa loogu gaar yeelaa sida qaalibkaa dadka habeenkii ay seexdaan wafaadkan iyo oofsashadaanina macnihiisu waxay tahay waa hurdada oo qofka markuu seexa uu seexdo ruuxdii waa laga qaadanaa sina jirkiisa waa ula xiriirtaa ruuxda sina jirkiisa way ula xiriirtaa taas marka waxaanu lagu aanu lagu cib inaan ugu cibro qaadana la rabaa mowdka haddaad mowd rabto inaad ogaatid qof hurdaaya feeri un qofkan hurdayo yacni ruuxdiisii hadda waa marka xaaladdaas marka way ka maqan tahay itisaal baa jira ruuxda iyo qofkan haddana qof nooloo wax og oo idraag leh ma ahan qofku markuu hurdayo taas waay marka wahuwa aladii yatawafaakum billeylidaas wayaclamu alla waa kan og maa jaraxtum waxa aad kasbateen binahaari maalinka waxaad kasbanaysaana alla waa kan og ay maa kasabtum marka waxaad kasban kasbataan oo dembi ah maali alla waa ogyahay maalinkii ile dadku badanaa maalintay soo faafaane wayaclamu alla wuxuu ogyahay waa kan og maa ay ladii kii jaraxtum aada kasbateen binahaari maalinka dhexdiisa aad kasbateen uma markaa dabadeed yabcahukum waa idin waa idin dira alle waa idinsoo bixinayaa fiihi fi nahaari maalintou idinsoo bixinaa habeenkii waa hurudaan maalintiina waa foofaysaan oo danihiinaad u yaacaysaan marka yabcahukum fiihi ay fi nahaari in la dhaho oo damiirka marka halkaa loo celiyo waa sida ugu fiican wey ay yuuqidukum fi nahaar liyuqdaa sidaa muxuu alla u yeelayaa marka oo laidiin soo bixinayaa liyuqdaa in la xukumo ajalun waqti in la xukumo la dhammaystiro waqtiga oo musaman la magacaabay waqtiga aada dhimasho cumrigaaga intuu ku egyahay waa hurde waa soo toosay waa hurde waa soo toosaysaa marka ilaa cumrigaaga laga gaaraa lagu soo toosina laakiin cumrigaagu markau dhammaado bis waay ama adoo hurdaa lagaa qaadayaa ama adoo noola lagaa qaadayaa allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowta wayursilu اlأkhraa ilaa ajalin musamaa uma markaa dabadeed ilayhi ilallaahi alle intii kaabaa marjicukum rujuucukum noqodkiina uu yahay uma markaa dabadeed yunabiukum waa laydinku waa uma markaa dabadeed yunabi-ukum alla waa idinku waramayaa bimaa biladii kii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen wahuwa alle alqaahiru weeyaan midka addoommadiisa ka adagoo qasbo oo qadaran wa kownan sida isaga u qadaro unbay ku soconayaan wahuwa alle alqaahiru weeyaan midka qasbaayo oo yacnii ka adag waaye fowqa cibaadihi addoommadiisa korkooda kan qasbayo oo addoommadiisa dushooda kan qasba waay oo marka fowqada qaahir in lagu tacallujiyo waa soo marnay waxaa kaloo bannaan fowqa cibaadihi khabarun bacda khabarin in laga dhigo oo wahuwa alle alqaahiru weeyaan midka addoommadiisa qasba fowqa cibaadihi addoommadiisa korkooda weeyaan alle oo waa ka sarreeyaa makhluuqiisa rabbi waa soo marnayna aayaddan oo kale aayad la mid ah wayursilu alla waa dirayaa calaykum korkiina wuxuu kusoo dirayaa xafadatan malaa'ig idin ilaaliso laba macnaa ku jiro dembiga iyo waxa aad sama waxaad samaynaysaan bay qorayaan idinka unbaa la idiin xil saaray wa ina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiin macnaha labaadna wuxuu yahay wayursilu calaykum xafadatan alla malaa-iguu idiin diyaariyey waxa idin dhibayo markaa idinka ilaaliso malaa-igtu marka waxaa ku jira malaa-ig marka de waxaan khataraha iyo waxyaabaha marka makhluuqa ilaahay markaa yacni ka ilaaliyo ayaa ku jira laakiin marka ilaahayda uu kuu qadaro waxaa inay kugu dhacaan ma kaa ilaalin karaan ayagana kuwa xafadaa la yidhaha lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illaahi suuratu racdi aan ugu tegayna wayursilu alla waa dirayaa calaykum korkiina xafadatan buu ku dirayaa malaa'ig idin ilaaliso xataa idaa jaa-a axadakum almowtu faidaa jaa-a haddii uu yimaado axadakum midkiin uu u yimaado almowtu geeridii ay u timaado ku timaado tawafathu waxaa oofsanaysa rusulunaa baa oofsato rususheennii malaa'igtii aan soo dirnay ayaa oofsanayaan walxaal bay oofsanayaan hum iyaguna laa yufariquuna aynan gabood falaynin shaqadii loo diray sideeda ay uga soo baxayaan uma markaa dabadeed rudduu waa la celiyey ilallaahi alle intii ka abaa loo soo celiyey mowlaahum mowlahooda intii ka abaa loo soo celiyey alxaqi ee xaq ahaa dhabta ahaa alaahoy lahu lilaahi alla unbuu usugnaaday alxukmu xukunka alla usugnaaday xugun alla unbuu usugnaaday allah iskale xukunka kowniga iyo qadari iyo sharciga labadaba wahuwa allana asracu lxaasibiina kuwa wax xisaabo kan ugu degdeg badan waayo xisaabtiisu ay degdeg ay degdegayso qul waxaa tiraa man kumaa yunajiikum idin korinaya idinka min dulumaati lberi beriga mugdiyaalkiisa yaa idinka korinaayo walbaxri badda mugdigeeda yaa idinka korinaayo tadcuunahu xaal aada tuugaysaan mankaa tadarucan aada tuuga mutadariciina idinkoo isbihinbihinayo wakufyatan mukfiina xaal aad tihiin idinkoo qarinaayo yani isqarinayo markaa ka aada axadka aada baryaysaan oo mugdiyaal ka beriga iyo baddaba idinka korin karaa oon alla ahayn waa ayaa la leeyahay ayb lain anjaanaa yani taquuluuna xaal aad aada dahaysaan lain anjaanaa lawallaahi in anjaanaa haddii uu naga koriyo min haadihi tan mahlakadan iyo musiibadan hadduu naga koriyo lanakuunana ahaane oo ahaane min ashaakiriina kuwa shukriya ahaane qul waxaa tiraa man kumaa yunajiikum idin korinayo idinka idinka badbaadinayo min dulumaati lberi beriga mugdiyaalkiisa iyo walbaxri iyo badda mugdiyaalkiisa hadda baddaana qofka markuu ku jiro duufaan ku kacdo habeen la joogo oo mugdi aada iyo aada u daran waayo baddan beriguna saas oo kale wuxuu leeyahay qofka markuu berriga ku safrayo dayaxiyo waxaana uunan jirine mugdi uu jiro xaya dugaagii uu halis u yahay oo halaqyadii uu halis u yahay oo yaa ka badbaadinayo oon allah subxaanahu watacaala aan ahayn macnaheedu marka waxay tahay nafci heybi ilaahay unbaa kuu hayo nafci heybi ah axad adiga kaa maqa yacni aadan u jeedin oo nafcigiisa kusoo gaari karo waa un allah subxaanahu watacaala qul waxaa tiraa man kumaa yunajiikum idin korinaya idinka min dulumaati lberi beriga mugdiyaalkiisa iyo walbaxri badda mugdiyaalkeeda shadaa-idda iyo dhibaatada meeshaa yaa kumaa idinka korinayo tadcuunahu aada tuugaysaan xaal aada tuugaysaan yani tadarucan mutadariciina xaal aad tihiin idinka oo isbihinbihinayo wakufyatan mukfiina xaal aad tihiin kuwa markaa qari yani qarinayo hoos markaa u baryayo meeshaa marka tadcuunahudan waxaa bannaan in la xaaleeyo xiina tadcuunahu in la dhahana waa iska qaar baa dhahayo man yunajiikum min dulumaati lberi yaa idinka korinaayo tadcuunahu xiina tadcuunahu markaad baryaysaan allah tadarucan wakufyatan oo aada leedihiin lain anjaanaa lawallaahi in anjaanaa haddii uu naga koriyo min haadihi tan oo mahlakadan hadduu naga koriyo lanakuunana ahaane min ashaakiriina kuwa shukriyo ay miman yuwaxidu miman yuwaxiduka kuwa ku waxido miman yuwaxiduka kuwa adiga ku waxido ahaanee oo adiga wayukhlisu laka alcibaadata cibaadada cibaadadana ku gaar yeelo ayb oo marka cibaadadana ku barax tiro kuwa ahaanee yani markaa sidaa aa leedihiin waa aye marka kan idin korinayo qul waxaa tiraa allaahu allaa yunajiikum idin korinayo minhaa musiibadan xaggeeda iyo shiddadan xaggeeda idinka korinaayo iyo wa min kulli karbin murug kasto idinka korinaayo uma markaa dabadeed antum idinku tushrikuuna waad shirki falaysaan oo cibaadadii allaad keyrkii u weecinaysaan ood u leexinaysaan rabbi intuu idinka idin idinka koriyo musiibadaas markaad dhib qabtaan rabbi baad baryaysaan musiibadana isagaa idinka korinaya markuu idinka koriyana shirki baad la imaanaysaan waa khatar marka waxaana kaba daranba intaa dhibaatadana midka ilaahay keyrkiis ku baryo barwaaqadana ilaahay keyrkiis u tiiriyo oo xataa markuu dhibaatada qaba yaa allah aan dhehaynina cid kale u qayshado kaasaa marka aada musiibe ay u haysataa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi